waxaa la taaganahay liibaan oo ah suxufi iskale t v-ga soomaali maya marka suxufi cajirad maanta galabtay aad horey u duubtay oo madaxweynaha aad ka diyaarisay ayaa nin halkan ka istaa wuxuu sheegay in labaatan iyo laba kun ay ku bixiyeen marka maxaad ka leeda waad istaagta kolley waad la hadasho hatan cajirada anaa sameeyey buuq yarna way dhalisay marka maxaad jeceshin ka tiraan cabdole runtii aad baad u mahadsan tahay runtii cajaladaan anigu inaan ka hadlo imaan imaan cajaladaan mar hore ay ahayd madaxweynaha sheekh shariif markuu la doortay ayaa xaflad soomaalida degan gobolkan minnesota ay qabteen xafladdii ayaan aase miidiya ahaan uga qayb galnay kadib markaan ka qayb galnayna mar walbana miidiyaha markaa meel uu tago cajalad buu sameeyaa cajaladda waxyaalaha uu qabto inuu in dadka ay arkaan cajaladii aan samaynay ayaa magaalada la soo geliyey waxaan halkan ku arkay nin cajaladii intuu meelo ka soo gatay uu leh labayo labaatan kunba igaga baxday marka waxaan u malaynayaa cajaladdan waxay igu qorneed inay tahay lama koobigarayn karo waa xaaraan ciddii koobigaraysata laakiin waxaan filaya inay tahay copyright laiga sameeyey lacag baa laga sameeytaan u malaynayaa cajaladaas marka waa arrintaas arrin xaaraan waxaad ku qodhaa cajalada gadaasheeda waa xaaraan wax koobiya lagama samayn karayo marka maxaad jecesha inaad u sheegtid productionka ama cajaladaha t v-ga ka baxa aad soo saartid oo digniin ma u diraysa dadka soomaalida ay ku sameeya copyrightoo sida maanta oo kale aad hatanka halkan ka dhacday wel dadka soomaalida runtii ay dhegaysta t v-ga iyo somaali my t v ama daawada iyo websayada badana ay ka daawadaan waxaan runtii u jeedin lahaa in mataqaanaa cajalooyinka aad aragtaan ama aad daawataan haddii cajalo meel aad ka aragtaan oo ku qoran waa xaaraan lama koobi garayn karo fadlan cajaladaas teleefon baa ku qoran teleefonka soo wac si lagugu fasaxo sababtoo ah soomaalida oo dhan copyright ma haystaan waa without copyright unbaa iska samaynayaan marka waxaan kula talin lahaa qof walbo waxaa samaynaysa teleefon baa ku yaala hadda ka hor cajalad aan sameeyey oo ahayd tii etoobiya laga soo horjeeday tii cabdullahi yuusuf hore australia laiga soo wacay dadka gatay australia markii laiga soo wacay nin buu yidhi cajalada waxaa ku qoran waa xaaraan inaan koobigaraysto fadlan miyo gashay inaan koobigaraysto aan wax ka goysto markaasaa waxaan ku yidhi yes go ahead you have now a right to do it because isaga ay weydiistay marka waa in qofka sidaa oo kale kuu soo waca cajaladahana runtii waxaan dhihi lahaa dadka been abuurta samaynaya oo ay mataqaana ay shacab inay mataqaana meel shir inta yimaadaan ay soo qabsadaan ay dhahaan cajaladan ayaan mataqaana lacag igaga baxday anigoo cajaladan lacagna iguma siin voluntary ahaan aase soomaali ahaan isaga wuxuu sheegaya inuu hewiye lacag kaga baxday ani hewiyena miihi daaroodna miihi nin digli marifla ahay cajaladan waxaan u sameeyey aase soomaali ahaan aan u sameeyey anigaa magaaladana geliyey waxaan mataqaana aan u rabina ma lahayn laakiin isaga wuxuu ka raadsanayena aadaan ugu soo horjeeda waana ka xumahay inuu sidaa oo kale uu sameeyo mar labaadna soomaalida waxaa badan in websaydyada iyo tviyada wax wax laga koobiyeeyo oo copyright waxba kama yaqaanaan waddankaana sharci baa u degan sharciga waddankan maxay ka qabtaa qofkii lagu qabto copyright ama cajal uu xaday muxuu sharciga waddanka maraykanka ka qabaa waa runta cabdiwali waddankan aanu degannahay qof walba sharci buu leeyahay right ah haddii copy adiga aadan lahayn ama aad copy garaysatid ama loogada sometimes baa waxay sameeyaan intay tv-ga ka duubtaan cadubna ama barnaamijyada fiican stuudiyaasha qaarkood way geeyaan waa lagu gadgadaa cajalooyinkeena sababta waan u ogon lahay inay duubtaan laakiin inaysan daboolin magaca loogada ninka soo sameeyey waxay u noqonaysaa ninkaa soo sameeyey loogadaasi cajaladii aad duubatay isagana waxay u noqonaysaa wax oo promotiona oo mar walba u arki karo oo qof walbana uu arki karo oo dhihi karo waa soomaali my t v baa soo samaysa loogadeedaa ku qoran iyo teleefonkiisa laakiin haddii aad dabooshid imajkii uu yaqaanaa gacanta soo samaysay mana qasmayo mar walbana waxaan kula talin lahaa inay codsi weydiistaan ay dadka weydiistaan intaysan iska daboolin ama ay duuban ama waxay kaga goyn ay samaystaan tan hadda ma iska daynaysaa mase waxaa laga yaabaa inaad sharciga la fuushid aad dacwaysid maadaama uu sheegay inuu meesha madaxweynaha lacagtaas lagu sameeyey la rabana inay lacagtaas oo kale ay soo noqoto adiguna aad sheegtay inaad cajalada iska lahayd arrintan ma rabtaa inaad ka dacwootid aad ciddii martaas aas leedahay waxbay ka qabanaysaa aad la kaashatid wel anigu hadeertaan waxaan ku shegay cabdullah inaan hadda diyaar u ahayn inaan dood kale waxaas aan galo because soomaali haddii dood amar aa gashid warkaa ma dhammaado laakiin cajaladdan waxaan ugu talagalay markay ahayd soo dhowaynta madaxweynaha loo qabtay in markii la doortay ay ahayd anaana sameeyey qarash anaana geliyey suuqa anaa geliyey marka isagana ninkaas wuu soo gatay cajaladda laakiin waxyaalahan oo kale uu ku dhaqmayo ayaan darteeda ayaan mataqaana warkaan u gudbinayaa si mar labaad uusan public kale uusan u dhihin cajalad uusan soo samaysan oosan dhihin mataqaanaa anaa sameeyey lacag baa igaga baxday qabiilkaygaa lacag dhibtay uusan ku aandicoonin uusan samaynin runtii soomaalida kalena waxaan u sheegi lahaa haddii aad rabtaan wax adiga aadan samayn oo qof kala sameeyey inaad intaad qaadid aad dhahdid anaa sameeyey runtii magaca meesha ku qoran waa inay xustaa ku xus dadka hortooda waxaa runtii mudan sameeyey cajaladan tv-ga my t v saas saas isagaa sameeyey isagaana mahadsan isagaa sidaas sameeyey kadib waxaa rabta sheego haddii meesha qofka kula fadhiyana farta ku fiiqo haleedahay ninkaas meesha fadhiyaa sameeyey laakiin ninkii adoo ka dulbaaday aad dhahdeed cajaladan intaas ay kaga baxday runtii waa wax aad looga naxo oo dad badanna mataqaana oo ku jeedaan ay mataqaana ay kugu qabsan karaan aniga waan qabsan xataa how many people aa qabsatay adoo u jeeda oo leh dad badan oo leh mataqaanaa een, ee, adigu ajaladan maadan sameyn nin baa sameeyey magaciisa ku qoran Een, aad baad liban u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa een, suxufiga iskale somali my t v liban my t v aad baa